mxamedi waalihi wasaxbihi waslem wabacd qaala naadimu maxamed ibnu aaba raximah اllahu tacaala alxaalu lilhay-aati ay liman baham minha mufasiru wanasbhun xatam kajaa zaydun daaxikan mubtahija wabaaca bakrun ilxisaana musraja wainanii laqiitu camra raa'ida facil mithaala wafham ilmaqaasida wakownuhu nakiratan yaa saaxi wafadlatan yajibu biitidaaxi walaa yakunu qaaliba dulxaali ilaa mucarafan fi listicmaali baabu tamyiiz ismun mubayinu limaa qadin baham min adawaati bismi tamyiizin wusim fansib waqul qad taaba zaydu nafsa walii calayhi arbacuuna falsa wakhaalidun akramu min camrin abaa wa kownuhu nakiratan qad wajaba baabu listihnaa ilaa wagayru siwan suwan sawaa khalaacadaa waxaasha listihnaa xawaa ida alkalaamu tama wahuwa muujabu famaa ataa min bacdi ilaa yunsabu taquulu qaama alqowmu ilaa camra waqad ataani annaasu ilaa bakra wain binafyin watamaamin xulliya faabdil aw binasbi ji mustahniya kan lam yaqum axadun ilaa saalixun aw saalixan fahuwa lidayni saalixun ilaa aakhirihi waxaan kusoo jirnay nadmu lajrumiya waxaan soo haynay mansuubaadkii waxa uu ka soo hadalay mansuubaadka mafcuul bihi almafcuulu bihi iyo almafcuul lmutlaq iyo almafcuulu fiihi kolka mafaaciishii oo laba ka harhsan tahay oo mafcuul macahu iyo mafcuulun liajlihi ay harhsan yihiin ayuu wuxuu soo dhigay sheekii xaalkiibu soo dhigay maxaa yeelay matniga ajrumiyaha asalka u raacaya ayaa sidaa u qornaa lo wuxuu yihi baabulxaal haadaa kani baabu bayaani xaqiiqati alxaal xaalka waxaa la yidhaahdo xaqiiqadiisa caddaynteeda baabkeedi weeyaan alxaal kelimadaas xaal la yidhaahdo luuqa ahaan waxa weeyaan maa calayhi shay-u oo maa calayhi alinsaanu min khayrin aw sharin wixii qofka ku sugan yahay ayaa la yidhahdaa xaal oo ama khayr ah ama shar ah yani ida kaana mariida faxaaluhu marad waida kaana صaxiixan faxaaluhu صxa waida kaana aniya faxaaluhu hina waida kaana faqir wahaakada wii lagu suganya kif xaalaka waynagana aal iska waran qofku markaa xaalkaaga lagu weydiinayo ama axwaasha laga qaadayo sidaasaa la yidhahdaa marka waana lafti ahaana waa mudaker alxaal macna ahaana sida badan waa muanas oo waxaa la yidhaahdaa xaalun xasanatun markaad sifaynayso xaalun xaal xasanatun wanaagsan marka aada ishaarayso lafteeda waxa la yhahdaa haadihi alxaalu haadihi alxaalu marka waxayna ka timi asalkeedu waxay ahayd xaal waxaa laga keenay xawala xawalun xawalun oo qaacidada sarfigaah waata tidhaahdaa alif kasta oo la socotaa saddex laba xaraf la socoto saddex ku ah alif kasta oo laba xaraf ku la socota oo saddex ku ahi munqalibatun imaa can waawin o wa imaa can yaa-in ama alif bay kasoo ama woo bay kasoo bedelantay ama ya bay kasoo bedelantay asal maaha qaala xaal haddaad sidaa aragto maal alif haddaad aragto laba xaraf la socotaa aliftaasi asal maaha waxay kasoo bedelantay imaa can waawin wa imaa can yaayin haddiise laakiin ay ka badan tahay saddex xaraf ka badan tahay markaa zaaido weeyaan marka asalkeedu xawalan buu ahaa waxaa lagu garanayaa jamca ayaa axwaal la yidhaha axwaal awowdii baa soo baxaysa ama waa la taskiirinayaa xuwaylatun jamca iyo masterka iyo waxaasina waxay u celiyaan iyo taskiirka iyo yrudaan alashyaa ilaa usuuliha haddaba wuxuuna yidhi sheekhi alxaalu lilhay-aati ay liman baham minhaa mufasirun alxaalu waxaa xaalka loo yaqaano naxwaha mufasirun mid fasiray mid wax fasireeye wey alxaalu xaalku mufasirun mid wax fasiraya weeye mid caddaynaya weeyaan lilhay-aati ay lisifaati sifaatka ayuu caddaynaya sifaat ayuu caddaynaya shaygu ku sugnaa ey liman bahama wixii ay liman bahama wixii ey waa litafsiiri macnaa ey mufasirun wuxuu caddaynayaa lilhay-aati ey liman bahama wixii qarsoonaaday buu caddaynaya limaa shay buu caddaynayaa inbahama qarsoonaaday minhaa hay-aadka hay-ada xaggeeda ka qarsoonaaday wa nasbuhu nasbadiisuna in la nasbiyaana in xatama waa waajibi waa waajib inaad nasbisaana naxwaha kelmaddu hadday xaal noqoto in la nasbiyo iyadana waa waajib mithaalku waxaa weeye ka jaa-a zaydun ka qawlika hadalkaaga aa tidhi weeyaan jaa-a waxaa yimi zaydun ninkaa zayd lahda ayaa yimi safar buu ka soo galay daaxikan xaaluu yahay mid qoslaaya isagoo qoslaya buu yihi mubtahijan faraxsan wa baaca wuu iibiyey bakrun ninka bakr la yahdaana wuxuu iibiyey alxisaana faraskii buu iibiyey musrajan isaga oo faraskaasu kooraysan isagoo kooraysan marka xaalkaasi wuxuu wax ka sheegayaa ka hore wuxuu ka sheegayaa zayd oo faacil ah qaabkii uu markuu ku yimi ku sugnaa markuu yimi musrajna waxay wax ka sheegaysaa alxisaan oo faraska ah mafcuulka markii la iibiyey faraskaa la iibiyey fara faras mudhuxsan miyuu ahaa mise faras reeriyeysan mise kooraysan waxbuu ahaa wuxuu yidhi waa inani ayuu yidhi anigu laqiitu waxaan la kulmay camran camr ninkii la yahadaan la kulmay raayidan isaga oo sahan ah isagoo sahan ah reer reerihii u sahaminaya oo meel geedo iyo doog le soo soo eegaya waxaa suuragala inaad adigu uu faacilku u ahaa sahanka waa inani anigu laqiitu waxaan la kulmay camran camar baan la kulmay raa'idan aniga oo anigu sahan ah labada waa suuragal facil mithaala mithaalka xifdi mithaalka xifdi wafham ilmaqaasida maqaasidana faham wa kownuhu ahaantiisa xaalka inuu ahaado nakirata nakiro inuu ahaado yaa saaxi saaxiib saaxiibkayo inuu nakiro ahaado xaalku wa fadlatan fadlana u ahaado oo uusan cumdo ahaane dheeraad ahaado jumlada musnadkii musnad ulehiga uu dheeraad ka ahaado yejibu waa waajibayaa kownkaasi kownuhu ahaantiisa ayaa yejibu waajibaysa nakiratan uu yahay wa fadlatan uu yahay ayaa waajibaysa bitidaaxin si caddaan caddaan bay ku waajibaysaa walaa yakuunu ma ahaado haaliban ay fil qaalibi sida badan ma ahaado dul xaali ka saaxiib xaalka u saaxiibka ahi ma ahaado ilaa mucarafan mid la tacriifiyey mooyaane wax kale ma ahaado fil isticmaali isticmaalka dhexdiisa halkan wuxuu ka hadlay markaa xaalkiibuu ka hadlay wuxuu yidhi alxaalu lilhay-aati xaalku waxaa ka sheegaa sifo hay-adu waa waa asifa asifa sifada ama tilmaanta uu shaygu ku sugan yahay haddana wuxuu ku yihi ay liman bahama wixii qarsoon hay-ada qarsoon hay-a sidai uu ay ahayd aan la garanayn ayuu wax ka sheegaa liman bahama wixii qarsoonaaday minhaa hay-ada xaggeeda ayuu macnaha mufasir yahay marka xaalka waxa la yhahda waa mufasir wuxuu ku caddaynaya xukunkiisina uu sheegay wuxuu yihi waa nasbuhu nasbadiisuna inxatama waa waajib buu ku yihi horta waa nasbadu in la nasbinayo oo ismi mansuuba uu yahay xaalka kelmaddan la leeyahay waxa weeyaan taasi waa xukunkiisii waxaa iyana jirtaa xaalku isaguna waa ismi oo mansuubaat alasmaa baynu ka hadlayno ficil maaha ficil maaha waa ismi waayahay oo haddaad tidhaahdo waa ismi xaalku miyaan la arag yacni ficil xaal ah tila waxaa tidhi kharaja caliyun yuharwilu kharaja caliyun cali baa baxay yuharwilu isagoo guclaynaya horta xaalku waa waxaan wax ka sheegaya ma garanaysaa daatada daato ayuu wax ka sheegayaa oo maxaan ku dhahdaa meesha waxaa jira xaal iyo saaxibulxaal iyo caamilulxaal waxbaa wax laga sheegayaa oo sifadiisii la sheegaya waxaas wax la garanayo wey matalan jaa zaydin bu ihi zayd waa naqaanaa zayd waa macruuf wadaadkaa cimaamaddale weeye laakiin waxaa keliya oo la isweydiinayaa sidii imaanshihiisu u dhacay hay-addii iyo qaabkii uu ku sugnaa markii uu yimi ma isagoo murugaysan buu ahaa ma isaga oo daafir ahoo guulaystay buu ahaa sidaa uu ahaa sidee bay ahayd marka marka uu leeyahay daaxikan buu ahaa yani waa xaaladii uu ku sugnaa oo taasaynan garanayn ama isaga zaydka waa naqaanaa oo waa waa macrifo marka almuhim xaaladu waxay kulansanaysaa laba saddex arrimood horta waa magac taas waa caadi magacaasi haddana waa fadlatun waa dheeraad oo fadla marka la leeyahay macnaha hadalka ficilkiiyo faacilka ama ficilkii naayil faacilka ama mubtadihii khabarka ka mid maaha ee waa ka dheeraad saasaa loo jeedaa macnaheedu maaha waa dheeraad looma baahna loomaba baahna maahay macnaheedu waa loo baahan yahay mararka qaarkood marka xaalku ko waa ismi waana fadlo waa dheeraad ta labaad waa mushtaq xaalka asalkiisu waa mushtaq haddaad fahamtay iminka macnaha ishtiqaaqa xaalku ku dhibi maayo waayo tamyiiska soo socda iskaga kaa qaldami maayaan jaamid iyo mushtaq baa jira kelimaddu haddii ay tahay kelimatun ukidad min gayrihaa kelimad kayrkeed laga soo qaatay hadday tahay waxaa la odhanayaa kelimadani waa mushtaq waa lasoo jexda ama waa lasoo dhambasha haddiise kelimad aan meel laga soo qaadan oo sidaa u dhalatay ay tahayna waxaa la odhanayaa waa jaamid baa la odhanaya jaamid wax engegan wey tal daaxik soo qaada iminka daaxik waxay ku tusaysaa qosol iyo qof qoslaya daaxik maa dalla calaa xadain wa saaxibihi weeyaan xada oo ah daxik in la qoslay iyo kii qosolkaa sameeyey labadaasi kutusaa idan waa mushtaq asalka jaamidka waxaa ahaa daxikba ah oo isagu xadas qura kutusaya haddaba xaaladu sideeda badan marka hore asalkeedu waxa weeyaan waa waa mushtaq waana fadlo mushtaq weeyaan ta labaad waxa ay ku fahamsiisaa taqacu fi jawaabi kayfa kayfa bay waxaas ahaayeen kayfa akaltu laxman hilib baan cunay hilibku sidee ahaa mashwi buu ahaa miyaa la shiilay ma madbuuq buu ahaa ma nay ma ceedhnaa oo sida amxaarada hilib ceedh maad iska cuntay sidee buu ahaa hilibku marka waxay ahay hilibkaasaa si badan loo loo cuni karaa oo qaabka uu ahaa hilibka aad cuntay ma hilib yaroo la jarjaray suqaara buu ahaa hilib waaweyn oo waslada ishaysta u ahaa haakada almuhim fi yaqacu fi jawaabi kayfa sidee buu ahaa waxaas jaa zaydu zayd waa yimi kayfa jaa zaydun sidee buu u yimi wuxuu ahaa raakiban maashiyan wala daa'iran mise waaba duuloo cirku marayey sida uu ahaa kayfa kayfadaa wax ka sheegaysa qaabka iyo hay-adda uu ahaa xaalku ayuu ayay wax ka sheegaysa marka saddexdaa had iyo jeer sifo ayay leedahay ama ama ama qeyd bay leedahay kownuhu fadlatan wa kownuhu mushtaqan sida badan wa kownuhu yaqacu fi jawaabi kayfa kayfa buu jawaab u noqdaa haddii la yidhi hay-adu markaa ismi xale xaalku ismi weeyaan marka la yihahdo kharaja zaydun yuharwilu yuharwilu marka waa sidee haddaa soo ficil maaha kharaja zaydun zayd wuu baxaay yuharwilu isagoo guclaynaya yuharwilu soo ficil maaha waa yuharwilu waa ficil laakiin yuharwilu waxay hoosta ku wadataa faacil oo yuharwilu huwa jumlada markaa yuharwilu oo ficilka iyo faacilka oo huwa ah ayaa lagu awilayaa ama lagu macnaynayaa inay mushtaq yihiin oo waxaa la odhanayaa kharaja zaydun muharwilan muharwilan ra-aytu zaydan yamshi zayd baan arkoo soconaya qaabku ahaa socod bu ku jiray yamshi huwa جملة فعل فاعل كاهي وحال إلا هو في محل نصب لكن مؤولة بالمشتق وحال رأي أي ماشيا رأيت زيدا ماشيا سقو سعنا ينرك مركا وحال لقو أوليا هد إيه جير وحال لقو أوليا يعني اسمي أيا لو بديل كرا فعل كا إيه وحا حتى يدونتو شعر مجرور حتى يدونتو ظرف حتى يدونتو جملة اسمية أما جملة فعلية حالك وين قنصة لكن وحال لقو أوليا waxaa lagu aawelayaa ismi baa loo bedelayaa jumlada ismi baa loo bedelayaa markaa muxuu ku yidhi alxaalu xaalku mufasirun mid caddaynaya weeye eg alxaal markuu yidhi mufasirun buu yidhi markaa lab weeyaan lafdiga waan laba labayn karaa sifadiisa mufasiratun waa la odhan karaa mufasirna waa la odhan karaa mu'anas baana u badan tahay إذا أعجبتك حال إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي يستشعر كوين إذا أعجبتك الدهر أدي زبنك أي كايا أو كايا بيصو حال من امرئ قف حال كيسة هذا الله يابطو نبى الله يابطو سدوس عنيو فدعه سكت وواكل أمره والليالي سقيها بين ذي سدى سقي معلومات سقى صور دي دون الحال حالكو أعجبتك بانو جيدايو تاوتانيث بلا راعي فعلك اذا ان حالك وا مؤنث حق معنيش لكن مذكرنا ولا غديكرا سدا كوري الحال مفسر الحال حالك مفسر وحفسر يا للهيات هيات كا يفسر يا اي لمن بهم وحي قرصون او هيدا ان لا غرانينين منها صفاتك حقيده كقرصومي ايو ان ان ان فسر يا ونسبه نسبتي سئل نسبينا إن حتم وواجب إن حتم إن فعل بدنا في علضة علاجك أي انفعال لو كان في علضة مارت قعمها يلا قبنا يحبنا إن حتم إلا إلى هذا حوجا ودين أهل التصرف بركا حالك هو منصوب بأنت إنه فهم سي وحوك لو إنه إنه فهم إنه فهم سي حالك هو مفسر وحنا فسرها هي بركا الحال اسم منصوب مفصل لمن بهم من الهيئات أجنومي ساسو أها مطلق استفهام فليا الحال إنه يهي اسم مقع فعل ما من نقضه يحرف طن حال من نقضه إن منفصل أو فاصلية هي هي فاصلية إن منصوب مفصل لمن بهم من الهيئات كجاء زيد زيد وايمي ضاحكا حال يهي نين قصلايا مبتهجا حاله يهي ميت فرحسن حال بعض حال وباع وائبي بكر نيك بكر يا هذانا الحصان فرسكي بو يبي مسرجا اسقو كوريس marka xaalku wuxuu ka dhici karaa wax laga xaalayaa een oo xaalkiisa la sheegaa iyo sida uu yahay faacilka sida een zaydkaas daaxikan waxay wax ka sheegaysaa zayd zaydna waa faacil imika مبتهجة وحي وحكي شيء زيد زيد نوا فاعل ساسوي قرأ التلميذ القرآن إنك القرآن كيبو آخري مرتعدا إساقو قريرية وبغى مركي مسابقة وقلي مرتعدا طيب سوى لول ميا أيو قال مركا وحالك وهاي إنك مركي القرآن كآخري بسيبوحها مطمئنا بوها ننحسي لونوس كوكا صوم بوها أدو حالك مركي وقفك وهلاي طيب وباع وحو يبيي بكر بكرنا الحصان فرس بو يبيي ee hadda waxaynu haynaa baaca oo ficila bakrun oo faacilkii sameeyey beeca wax iibiyeya alxisaan oo mafcuul bihigii la iibiyeya musrajan musrajan baa markaa u abtiri iyadana musrajan waa xaal xaalu walxaalu ismun fadlatun اسمي او ديرادا وي فعل كي فاعل كا ديرادا او منصوب اه او مفسر اه وحبا يعطينيس لكن وحي عطينيسا ذاتده ماها قفك ماها شيغا ماها صفديسي عطينيس marka xisaan kan bay hadda cadeynaysaa waa xaalun min almafcuul baa lagu leeyahay bay sidee buu hafaras markii leebiyey wuxuu ahaa musrajan wuu koreysnaa marka xaalku wuxuu ka yimaadaa faacilka wuxuu kaloo ka yimaadaa mafcuul bihiga kana balagda wa inani aniga ayuu yidhi anigu laqiitu waxaan la kulmay camra ninka camr leeyaha la kulma halkana waxaa yaallaa ina waa is xarfu tawkiid waa nasbi weeyaan walyaa damiirun mutasilun mabniy cala sukuun fi maxalla nasbi waa ismuha weeyaan laqiitu waa ficil iyo faacil laqiya ficil maadi wataa faacil mabniya cala dama fi maxalli rafcin faacil camrana waa mafcuul intaas ay noo soo hormartay haddaba raa-idinay wax ka sheegaysa eeg laba faacil baa faacil baa ku jira meesha oo waa maxay waa ta'daa ee kii la ee la kulanka sameeyey weeye camran oo kii lala kulmaya oo mafcuula raa-idan labadaba waa suuragal ma adigaa sahan ahaa mise isagaa sahan ahaa waa labadiiba waa suuragal in laga xaaleeyo marka marmar bay saa ishkaal u leedahay oo ka laga xaaleynayo aan la garanaynin marmar baan ka laga xaaleynayo aan la garanaynoo ay noqon kartaa mafcuulka in laga xaaleeyo ama faacilka in laga xaaleeyo ay saa noqon karta labadaba kollaa labadooda ku caddaan karta hadduu iminka odhan lahaa wainanii anigu laqiitu waxaan la kulmay camran camar raa-idayni annagoo sahan ah isna reerahoodu kasoo sahan tegey anigu reerkayga baan usoo sahmiyey dabeedna raa-idayni baanu hayn laba sahana baanu hayn qofka geedaha iyo biyaha iyo soo eega la yhahdaa raa-id la yhahdaa carabtana waxay tidhaahdaa alraa'idu laa yakdibu ahlahu alraa'idu sahanku laa yakdibu been uma sheego ahlahu reerkoodii nin baa saaka loo diray sahan dabadeedna maanta o dhan u maqnaa caawu soo gale wuxuu yidhi naga kiciya waxaan soo arkay guri barwaaqo ah oo biyelaho maasha allah dadkii waa soo raray awrtii waa lasoo raray hawshii waa lasoo raray waa lasoo guuray meel cidlaal ku soo dhacay kaas muxuu ahaa marka markaa dadka qaar ba marka warkooda lagu guurin ale ninka hebel he warkiisa laguma guuro marka raa-idku waa ninka rasmiga ah oo sahanka rasmiga ah almuhim haddii uu odhan lahaa raa-idayni kolka waa caddaan lahayd labadoodaba inay sahan yihiin hadda laakiin ka raa-idka wallahu aclam ma laqiitubaa taadaasa ma camranba waa labada waa suuragal marka waxaa suuragala inaad gara weydo xaalkan cidda uu wax ka sheegayo inaad ay caddayn dabadeed loo baahdaa suuragala facil mithaala mithaalka xifdi mi mithaalka xifdi wafhami lmaqaasida maqaasidana garo marka waxaynu soo aragnay waxa wax laga xaalaynayo inuu yahay faacilka iyo inuu yahay mafcuulka waxaa kaloo laga xaalayn karaa wax jaaru majruur ah jaaru majruur xaalka waa ka iman karaa marartu bihindin hindo ayaan soo maray jaalisatan baad odhanaysa inanta saa markaad soo martay say ahayd way fadhidi jaalisatan waxaa kaloo laga xaalayaa waxa la yidhaahdo mudaafka in wax laga xaaleeyo mudaaf ileyhiga almudaafu ileyhi waxbaa laga xaaleeya lakiin saddex shardi ayaa isaga lagu xidhaa marka wax laga xaaleynayo ayib wa kownuhu ahaantiisa nakirata nakira uu yahay waxaa laga rabaa uu shuruuddii buu sheegayaa haddana xaalka ayuu haddana halkan ka sheegaya waxyaabo kale oo ku saabsan xaalkaas wa kownuhu ahaantiisa nakirata nakira uu yahay yaa saaxi saaxib waa fadlatan fadle uu yahay yajibu waa waajib ahaan ahaanshahaasaa waajib ah biitidaaxin caddaan marka wuxuu rabaa inuu ku idhaahdo alxaalu ismun nakiratun fadlatun mufasirun liman bahama min alhay-aati quyuudda meesha ku sheegaya waxa weeyaan inuu nakiro yahay marmar isaga oo macrifo ah waa la arkaa lakiin macrifada waa waxaa lagu bedelayaa ama lagu fasirayaa ama lagu macnaynayaa nakiro nin shaacira baa uu sheegayay wuxuu yidhi arsalaha alciraaka wuxuu sheegayey nin geel soo horay markaasuu yidhi arsalahaa waa soo daayey alciraaka alciraaka iyada oo iscidhiidhiyeysa iyuu dalkii kusoo daayey alciraak caaraka yucaariku ciraak alciraak waxaa lagu fasirayaa ay muctarikatan muctarikatan iyadoo iscidhiidhiyeysa muctarikatan nakira noqota waxaa lagu yidhi ijtahid waxdaka ijtahid dadaal waxdaka adiga oo keligaaya dadaal waxdaka waa xaal waana macrifo xaggaa markaad ka eegto waayo waxda waxay wada afaysanta kaafki kaafkaasna waa damiir waa macrifa marka waxdaka waxaa lagu fasirayaa munfaridan munfaridan adigoo keligaaya dadaal oo xaalka haddii uu maaragtay uu nakiro noqdo waa in la bedelo oo la yidhahdaa lagu awilaa waxaa leeyahay haduu macrifo noqdo waa in nakiri lagu awilaa wafadlatan fadlo waa inuu hadan xaalka kelmadda xaalka laleeyahay ama sifada ahi waa inay noqotaa nakiro fadlona waa inay noqotaa ayib fadlo looma jeedo looma baahna Eh, qaala allahu tacaala walaa tamshi fi lardi maraxan walaa tamshi ha soconin qof yahu bini aadankaah fi lardi dhulka korkiisa haku ha ku soconi ay cala lardi dhulka korkiisa ha soconin maraxan adigoo isqaadqaadaya oo mutabaktir mukhtaal adigoo kibraya ee quyar iska soco haddaba haddii laga jaro maraxan waxaa soo baxaysa walaa tamshi fi lardi dhulka ha socon marka dee macne macno wuxuu noqonayaa aan loo jeedin oo haddaa sidaan yeela miyaan duulaa maya waxaa loo jeedaa sifadaa lagu qeydaya oo waxa la leeyahay maraxan ha u socon adoo adigoo kibriya ha socon marka waxay caddaysaa caamilka ayay maaragtay caddaysaa waxa la yidhaha alwasfu ay usuulintu yidhahdaan alxaalu wasfun lisaaxibihaa xaalku waxay sifo u tahay oo sifaynaysaa saaxiibkeeda wa qeydun licaamilihaa caamilka ku camal falayna way qeydaysaa hunaaka caamil wa hunaaka saaxibulxaal wa hunaaka xaal saddexdaasaa jira caamilulxaal waa maxay walaa tamshi waa imshidaas walaa tamshi waa ficilka ayaa ku camal falaya oo dee maaragtay faacilkii saaxibulxaalka weeyaan walaa tamshi anta damiirkaasaa imika la xaalaynaya oo wax laga sheegaya waxaa ku camal falaya iyada xaalka iyo saaxibulxaalkaba t- walaa tamshi baa ku camal falayso caamila marka way qeydaysaa mashiga mashiga iyo socodka qaabka uu yahay qeydaysaa waxay leedahay eh, waxay ku qeydaysaa kibir kibir ha ku socon laakiin si kale oo hownan si degan isaga soco marka way qeydaysaa qaydun licaamilihaa wasfun lixa- li- lisaaxibiha Eh, kan laftiisa eh, sifadu u dhacaysana sifay u tahay xaalkii sifay u tahay waman yaqtul mu'minan mutacamidan bay leeyihin waman yaqtul eh, qofka dila mu'minan qof mu'mina dila waa ficil iyo faacil iyo facuul bihi mutacamidan isaga oo u qastiyey idan mutacamid ayaa xaalkii ah waxay wax ka sheegaysaa faacilka qatliga samaynaya sidee buu wax ku dilay khata'an buu wax u dili karaa mukhti'an wuxuu xudigi karaa isaga oo yani hayru caamidin ah isaga oo mutacamida ayuu dili karaa marka waxaa lagu qeydayay waman yaqtul mu'minan mutacamidan xaale uu yahay ficilka marka caamilka ah yaqtul bay qeydaysaa marka ah, alxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamiliha qaydun licaamiliha marka wuxuu leeyahay eh, wa kownuhu nakiratan yaa saaxib wa fadlatan fadlo looma jeedo looma baahnee waxaa loo jeedaa ficilkii faacilka ay dheeraad ka tahay ama mubtadahi khabarka ay dheeraad dheeraad ka tahay ama ficilkii naabil faacilka ay dheeraad ka tahay yajibu waa waajibaysaa bitidaaxin si cad bay waajibaysaa walaa yakuunu ma ahaado dulxaali ay saaxibulxaal cidda wax laga sheegayaa ayaa saaxibulxaal la yidhaahdaaye qaaliban ee fil qaalibi sida badan ma ahaado ilaa mucarafan mid macrifaa mooyaane aa saaxiibulxaalka waa naqaanaa ee xaalkun bayna garanay iminka markay jaa zaydun sow zaydkaa islamayna noqon sow wadaadkii koofida lahaa maaha haa ee xaalada uu ku yimi uun baynu doonaynay oo sifadii uu ku sugnaa un baynan garanay marka isagu waa mucaraf waa la garanaya waa macrifo saaxiibulxaalku waa macrifo qaaliban wuxuu halkaa ku saarayaa xoogaa marmar ayaa nakira wax laga xaaleeyaa nakiro waxaa wax laga xaaleeyaa oo nakirada marka wax laga xaaleynayna kow waxa weeyaan in eh, ay cumuum faa'iideyso wax la yahdo cumuum cumuum ay faa'iideyso iyo inay khusuus faa'iideyso khusuus inay faa'iideyso marka saddex xaaladood buu leeyahay saaxiibulxaalku ima an yakuuna mucarafan ama inuu macrifo yahay wa ima an yakuuna mukhasasan in la takhsiisiyo وإن أي- وإما أن يكون معمما إلا تعميمي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا ما ننهلاقين من قرية مقالة ولقيو إهل كيد شوغي إيو أي إلهي إلهي ولقي بمقالة إسكما هلاقين oo iyadoo aan waxba aanay samaynin magaalo iskamaan halaagin oo macnaha iyadoo aan ilaa lahaa mundiruuna iyada oo cid u digtay lah mooyaane marka qaryadaas iminka waa nakiro waxbaa laga xaaleeyey laakiin waxaa laga xaaleeyey cumuum bay faa'iidinaysa wamaa ahlaknaa min qaryatin magaalaba weligeed yomaanan halaagin ilaa xaal lahaa mundiruuna iyadoo xaaladaa ku sugan oo cid u digtay mooyaane si kale umaanan halaagin marka waxa weyaan haddii uu yahay nakiro caam cumuum faa'iideynaysaa waa la xaalayn karaya khusuusna haddii ay la- la- la- la takhsiisiyo fii arbacati ayaamin sawaan lisaa'iliin afar maalmood baa lagu eh, lagu abuuray marka sawaan iminka arbacada ayay ka tahay xaal laakiin waa la takhsiisiye waa la idaafiyey adigu xaalado waxaa jira xoogaa insha allah kutubta mudawalka lagu arki doono oo la xaalayn karo isagoo aan mucaraf ahayn een, waxaana ka mid ah haddii ay caam tahay ama mukhasas la takhsiisiyey ay tahay ama ay tahay een, in dib loo dhigay taana way sheegeen khilaaf baasta ku jira limayata eh, muuxishan eh, dalalun ayuu yidhi limayata gabadh maya la yidhaahdo dalalun waxay leedahay guri laga guuray muuxishan xaalu cid leeyahay haddaba dalalka dambe oo nakirada ah ayuu wax ka xaalaynayaa laakiin waxa weya wuu dib maray saaxibulxaalkii baa dib maray oo xaalkii baa soo horeeya limayata muuxishan dalalun dalalkaas waa saaxibulxaalkii waana nakiro waxbaa laga xaaleeyey maxaa looga xaaleeyey ee, xaalkii baa soo hormaray xaalkii baa soo hormaray isagii baa dib maray aduu saddex xaaladood bay sheegaan laakiin saddexda xaaladood waa iska saddex iska naadira walaa yakuunu ma ahaado qaaliban ay fi lqaalibi sida badan dulxaali ka saaxibulxaalka ahi ma ahaado ilaa mucarafan mid la macrifeeyey mooyaane fi listicmaali isticmaalka dhexdiisa ismun mubayinun lima qad inbaha min adawaati bismi tamyiizin wusim halkana wuxuu ka gelayaa baabu tamyiiz tamyiiz tamyiiz waa soocid oo mayaza yumayizu tamyiizan waa marka wax la kala sooco ama alinfisaal waa soo waa soocan soocan waxaa qiyaamaha lagu odhan doonaa wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun wamtaazu soocma ayuha almujrimuun ay infasilu ka soocma yani eh, muslimiinta ka soocma muminiinta ka soocma tamyiiz waa soocid waa macne waa waa ficil waa masder lakin waxaa loo jeedaa mumayiz markaa saddex magac buu leeyahay Eh, tamyiiz waa la yidhahdaa mumayizna waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa tafsiir caddayn caddayn waa caddayn arrintani mufasirna waa la yihahdaa waxaa la yihahdaa tabyiin tabyiin caddayn mubayinna waa la yihahdaa adiguse waxaa loo jeedaa masarka hataa haddii la cabiro oo ah tamyiiz iyo tabyiin iyo tafsiir masarka laga cabiro waxaa loo jeedaa wasfiga oo ah ismu faacilka oo mumayiz mufasir mubayin saasayna maaragtay kutubta ay qaarkood qur-aanka ciraabay iyo tafsiir bay ku odhanayaan hadday tafsiirku yidhahdaan tamyiiz u faham tabyiin bay ku odhanayaan hadday tabyiin ku dhahayaan waxaad u fahamtaa tamyiizkii la odhan jiray halka kan waxa uu inoo odhan doonaa in yarba xaalka isku eegyihiin waa ismi oo ah fadlo ah jaamid ah mubayinun liman bahama min addawaat waa ismi sidii xaalka oo kale ayuu isaguna ismi yahay mubayinun sidii xaalka oo kale ayuu mubayin yahay liman bahama wixii inbaham galay ama wixii qarsoonaaday ayuu caddaynayaa laakiin halkaasay ku kala baydhayaana wuxuu noqonayaa Eh, liman bahama min adawaati daata aan la garanayn buu isagu sheegi doonaa daata aan la garanayn kii horena hay-ad iyo kayfiyad buu sheegay ismun ismi ismiga oo mubayinun caddeeya limaa wixii qadim bahama qarsoonaaday ay khafiya qarsoonaaday oo min adawaati daata ah shaksi dhan ah wuusima waxaa lagu caddeeyey waxaa lagu calaamadeeyey ismiga bismi tamyiizin baa lagu caddeeyey wuusima waa la calaamadeeyey waxaa lagu calaamadeeyey bismi tamyiizin magaca tamyiiz la yidhaahdo ayaa lagu calaamadeeyey ismun ismi ismiga oo mubayinun caddaya liman bahama limaa qad inbahama wixii qarsoonaaday buu caddaynayaa oo min addawaati daata ah wuusima waxaa lagu calaamadeeyey oo loo yaqaanaa bismi tamyiizin magaca tamyiiz baa loo yaqaanaa ايه فانصب فانصبه نصبي فانصب فانصب نصبي انا وحو كتغي يعني مفعول كي بيسكا غوي اي فانصبه نصبي اسمي والله نصبنيا marka ismigan waa ismi sidii xaalka waa fadla fadla taana muu sheegin laakiin way wadaagan waa fadla waxa weeyaan waa mubayin waa mubayin waa mubayin liman bahama laakiin waxay ku kala tegayaan xaalku waa mushtaq haddaad ishtiqaaqii fahamtay waa mushtaq xaalku kan la yaha tamyiizguna waa jaamid jaamid marka taa way ku kala tageen ta hore oo qadim bahama min adawaatina way ku kala tegayaanoo qa- liman bahama min asifaat ayuu kii hore ahaa sifa sifa aan la garanayn ayuu kaa hore oo caddaynaya xaalka ahaa kana wuxuu caddaynaya daato aan la garanayn miisaalka ku garan doonto waqul waxaad tidhaahdaa qadaaba waa wanaagsanaaday zaydun ninka zayd la yahdaa wuxuu wanaagsanaaday nafsan xagga naftiisa naftiisaa fiican ولي وحاي سوغن عليه زيدك زيد وحن كلها هاي أربعون أفرتن بان كلها أفرتن فلسن أفرتن فلس بان كلها فلس بينو فلس بعرفت ذلك فلس فلس بينا قلنا فلس فلس فلس واسكا جنبو جنبو دي عانتيك مسوي قاعدين وا جنبو مركا أفرتن جنبان كلها هيوي tamyiizku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waxaa leeyahay tamyiiz almufrad iyo ama tamyiiz daatna waa leeyaha tamyiiz almufrad ama tamyiiz daat iyo tamyiiz nisba wax la yidhaahdo yacni wuxuu caddaynaya waxa weeye kelimad mufrad ah ayuu caddaynaya wuxuuna caddaynaya daato shaygii oo iska dhan baa haddii aan la sheegin aan laba garanayn ayib markuu ninkaasi ku yidhi weli calayha arbacuuna afartan baan ku leeyahay lama garan waxaa ku leeyahay shayga ma lama magacaabin la- laysku lahaa waana shaygii dhammaa daatadaha marka markuu yidhi falsan baan ku leeyahay markaasuu caddeeyey waana waana yacni ismi jaamid ah oo mansuub ah oo fadlo ah dayib kaa horena waxaa la yihahdaa tamyiiz qataaba zaydu nafsan miithaalka ku keenayna تمييز النسبة بالها نسبة معناها جملة أيا إن جملة دان أيا أيا لا يقرم أيا إن جملة أيا نسبة دا أود حيسا أنا النسبة وحويا إسناد بالي هذا شيئا إن ارتباط كده حيا ama cilaaqada uu la leeyahay caamilku macmuulka cilaaqada uu la leeyahay ficilku faacilka cilaaqada uu la leeyahay mubtaduu khabarka cilaaqada uu la leeyahay ka dhaxaysa ayaa nisba la yidhahdaa waa lasu nisbaynaya isnaadna waa la yidhahdaa damu kelimatin ilaa kelimatin ukhraa calaa wajhin yufiid ama waxaad oran kartaa isnaadu nisba isnaadu xukmin ilaa ismin nafyan aw isbaatan isnaadu xukmin xukun inaad u nisbayso ama nisbatu xukmin إلى اسم اسم كلا حكم أنس بيسو نفيا أو إثباتا أما أدو ديدا أما أدو قلاته أيا نسبة لي هذا إمك وعو لقطابة زيد زيد وافي عيه طيب وي دينا يعني أي طيب نمدسو كسو غانتها إلا ما قرنيو marka kelmadda nafsan baa la odhanaya naf waa naf waa qof yaro naf wanaagsan kelmadda naf wanaagga ah ayaa waxay caddaysay daaba iyo zaydun waxa ka dhexeeya oo nisbada ah wanaaggaa loo nisbeeyey zayd dhinaca ay ku saabsan tahay baa waxay noqotay ma xagga khuluqdiisa ma xagga naftiisa ma shay kala nafsan markii la yidhi ayaa ibhaamka ka baxay marka tan waxaa loo yaqaanaa tamyiiz uljumla tamyiiz uljumla loo yaqaanaa oo waa wixii caddeeya waxa weeyaan caddeeya nisbo كسران في جملة نسبة جملة كسران وحي عضية كان كلنا وحويان ما وحي فسرويان ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة ما رفع وحي كر إيه قاضى إيه إيه مش كسارة إبهام اسم اسم قرسونانتيس اسم قاسو قبله كهري اسمي اسميgaasoo mujmal الحقيقه حقيقه aan la garanin mujmal ku jiro ayuu caddaynayaa oo uu sheegaya marka ka waxaa loo yaqaanaa tamyiiz almufrad baa loo yaqaanaa faansib nasbii waqul waxaa tidhahdaa qad daaba waa wanaagsanaaday zaydun zayd waa wanaagsanaaday nafsan xagga nafta walii waxaa ii sugnaaday calayhi ninka dushiisa waxaan ku leeyahay arbacuuna falsan wa khaalidun ninka khaalid yidhaahdana akramu waa wanaagsan yahay min camrin camar aban waa ka aabe aabi aabihiisaa ka fiican waa ka waa ka ah, xagga aabaha wa kownuhu ahaantiisa nakirata nakire inuu noqdo tamyiizku qad wajaba waa waajibay almuhim tamyiizkan la leeyahay tamyiisul mufrad meelu daba dhacaa oo laga helaa waxaa laga helaa tirada marka tiro la sheego wax la tirinayo tiradaa wixii ay ku dhacaysay macduudkaha waa in ah, waa tamyiiz buu noqdaa inii ra-aytu axada cashara koob iyo toban baan arkay koob iyo tobankaas waa inaad tidhaahdaa kowkaban mataal sidaas oo kale loo yidhi kaasaa tamyiiza tiradu daba dhacaa wuxuu kaloo daba dhacaa waxaa loo yaqaano almaqaadiir waxyaabaha la qiyaaso sida waxyaabaha la miiso makiilka ah ishtaraytu waxaan iibsaday saacan saac saac waa dhegledii laakiin maxaa ku jira timir walaa bur walaa bariis walaa sonkor maxaa ku jira saaca ka buuxisa tamran markaad tidhaahdo waa waa waxa weeyaan waa makiil oo wixii lambeegayey ayuu daba dhacaa waxaa kaloo kaloo daba dhacaa waxyaabaha la dhudhumiyo mas- misaaxaadka la yidhaahdo sidii kiloogii iyo kilomitirkii ama diraacii haddii dadkii hore ee dhudhunka wax ku dhudhunsan jireen ama qadamkii iyo fuurkii waxaasna wuu daba dhacaa Ee, marka waxaa loo yaqaana maqaadir baa loo yaqaana ama ha la beego ama ha la ha la ha- ha la galaameeyo ama ha la miisaamo kiilo ha la saaro ama ha la cabiro ha la dhumiyo maqaadiirta waxaa loo yaqaana oo saddexdaas hoos gelayaan ayuu daba dhacaa tamyiizulmufrad wuxuu kaloo daba dhacaa cadadka labada meelood ayaa ugu caansan tamyiizkan leeyahay tamyiizu nisbana waxa weeyaan maa rafaca ibhaama jumlatin jumlad ayaan la garanayn sida uu yidhi eh, nabiyullaahi zakariya miyuha eh, wuxuu yidhi eh, ishtacala alra'su shayban washtacala alra'su madaxii baa ololay ishtacala waxaa ololay alra'su madaxii baa ololay madab baa ka qabsaday oo lagaga dhijiyey maya shayban wuu ujeedaa wuu oo timihii baa caddaaday ujeedaa shayban ciro marka waxa weeyaan ishtacala iyo ra'si marka laysku daro nisbaa ka soo baxaysa ishtacala ra'su madaxi waa olole laakiin haddii sidaa loo daayo waxbaa ku jira oo qofku wuxuu isweydiinaya maxaa ololkan maxaa keenay markaasaa leelee maaha arrintu ololkaad moodday maaha dabma qabsane waxa weeyaan waa shayban waa ciroobey bes waa ciroobey marka nisba نسبة في جملة ما رفع نسبة جملة ما من بهم في نسبة جملة جملة لسو نسبة وحي ما ماش كساري ويان مدنا waa tiradaas weeyaan midna waxaa loo yaqaanaa tamyiiz ulmufrad midna waxaa loo yaqaanaa tamyiiz addaat baa loo yaqaanaa tamyiizu daat iyo tamyiiz ulmufrad cafwan cafwan waa isku mid ka kalena tamyiizu jumla iyo tamyiizu nisba ayaa la yidhahdaa wa khaalidun ninka khaalid la yahdaa akramu waa fiican yahay min camrin camr waa fiican yahay aban xagga aabbaha waa aabbe fiican yahay aabbihiisa ka fiican asalku wuxuu ahaa bay leeyihiin kha- a- a- abu khaalidin akramu min camrin abu khaalidin khaalid aabbihi ayaa akramu ka fiican min camrin oo waxay ku leeyihiin kaa la yidhaahdo tamyiizu nisba waa muxawal iyo kayr muxawal buu qaybsamaa bay leeyihin muxawal iyo kayr muxawal mid meel laga soo wareejiyey iyo mid aan la soo wareejin ka la soo wareejiyeyna waxaa laga soo wareejinayaa faacil ama mafcuul ama mubtade saddexdaa meelood buu ka soo wareegaa yacni waa la soo wareejiyey maxay ujeedaan markii hore si kale ahayd bay ku leeyihin iyadoo si kale ana lama arage waa loo malaynaya ishtacala ra'su shayban waagii hore waxay ahaanaysa baa lagu leeyahay ishtacala shaybu ra'si ishtacala waxaa ololay oo huray shaybu raasi madaxa ciradiisii marka shaybkaasi faacil buu ahaan jir dabadeedna faacilkii baa la gooyey oo waxaa la yidhi ishtacala ra'su madaxii baa ololay deedna waxaa soo noqday ibhaam qarsooni baa ku jirta waxaan nisbada waxaan la gooyey baa la fahmi waayey waxaan macnaha ololay baa la garan waayey markaasaa tii hore la gooyey ee faacilka ahayd baa dib tamiis laga dhigo oo la yidhi waishtacala ra'su shayban daaba zaydu nafsan markii hore waxaa ahayd baa la leeyahay daabat nafsu zaydin zayd naftiisu way wanaagsan tahay baa asalku ahaa bay ku leeyihin oo naftan faacil bay ahayd zaydna mudaaf ileyhi buu ahaa naftuna mudaaf bay ahayd dabadeedna waxaa la gooyey ee naftii waxaa la yidhi daaba zaydun oo isnaadkii baa waxaa laga wareejiyay naftii alaykum salaam waxay ahayd in yar daaba nafsu zaydin bay ahayd marka naftii inta la gooyey ayaa zayd meeshii la dhigay mudaaf ileyhi baa meeshii la dhigay fartafaca irtifaacahu faacilnimadii ay nafsi haysatay markii mudaafkii la jaray ayaa mudaaf ileyhi faacilnimadii mudaafku haystay buu qaata dabeedna wuxuu noqday daaba zaydun dabeedna ibhaam baa ku jira meeshu ka wanaagsan yahay baa loo bahday nafsan dib baa loo soo celiyey adigu muxawal weeyaan bay ku leeyihin tan lafteeda waxay ku leeyihin mubtadaa laga soo wareejiyey abanta halkan taallaa waxay ahaan jirtay abuu khaalidin khaalid aabihii baa akramu ka wanaagsan min camrin saasay ahaan jirtay abuu khaalidin baa akramu dabeedna waa la gooyey abtii oo khaalid baaba la yidhi baa wanaagsanba Kha- khaalidun khaalid baa akramu ka fiicanba min camrin laakiin xaggee kaga fiican yahay dee ka nasab fiican yahay ma ka waxyaabo kaluu kaga wanaagsan yahay maya markaasaa la yidhi aban ibhaamkiiba markaa ayaa soo noqday deedna ibhaamka kelmadii la gooyey darteed baa dib loo soo celiyey bay ku leeyihin marka almuhim tamyiiskaasi wuxuu u qaybsamaa muxawal iyo khayr muxawal mid aan la soo wareejinna waa jiraa mid la soo wareejiyna waa jiraa ka khayr muxawalka ahina waa mid iska yar isagoo mafcuul laga soo wareejiyana waxay leeyihin waxaa ka mid ah wa fajarna alarda cuyuunan ayaa ka mid ah ismun ismi ismigoo mubayinun caddeeya limaa qad ibahama wixii qarsoonaaday oo min addawaati daata'a wuusima ismigaa waxaa lagu lagu calaamadiyey bismi tamyiizin tamyiis baa loo yaqaanaa yacni tamyiisu huwa ismun mubayinun liman bahama min addawaati waxaa intaa u dheer inuu mubayin yahay inuu ismi yahay iyo inuu ibhaam caddaynayo daato waxaa usii dheer inuu yahay fadla wako iyo iyo inuu yahay nakira inuu yahay nakiro inuu jaamid yahay inuu fadlo yahay intaas waa usii dheer wa kownuhu ahaantiisa nakirata nakiro uu yahay qad wajaba waa ka xagga dambe inaga yidhi haddaba haddaad kaa aragto ismiga noocaasa fansib nasbi waqul waxaad tidhaahdaa qadaaba waa wanaagsanaaday zaydun zayd nafsan xagga nafta walii waxaan ku leeyahay caleyhi dushiisa waxaan ku leeyahay arbacuuna afartan falsan afartan filis baan ku leeyahay wa khaalidun khaalidna akramu waa fiican yahay min camrin aban xagga aaba wa kownuu ahaantiisa nakiran uu yahay qad wajaba nakira inuu noqdo ayaa waajib wallahu subxaanahu wa tacaala aclam